فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba meel weliba aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysiyada oo habeen weliba hadahan oo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada aad caawa ku dhegaysan doontaanne waxaa ka mid ah darawallada gaadiidka magaalada muqdisho oo ciidamada taraafikada dowladda federaalka ku tilmaamay inay dawarsi u taagan yihiin waddooyinka barakacyaal suuriyaan ah oo muddo dheer ku noolaa soomaaliya oo dhigay dibadbaxyo farxadeed oo ay ku muujinayaan dareenkooda farxadeed ee furashada dalka suuriya sidoo kale qodobada aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah maxaad kala socotaa suuriya iyo dhibaatada reer al asad ay u geysteen shacabka dalkaasi isbeddelka ka dhacay suuriya ee meesha lagaga saaray bishaar maxay uga dhigan tahay bulshada suuriya waraysi ku aadan arrimahan ayaad ku maqli doontaan barnaamijka dhuuxa waraysiyada sidoo kale qodobada aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah mid ka mid ah beelaha dega wilaayada jubbada hoose oo tiro geel oo ay ugu talagaleen ciidanka mujaahidiinta ku wareejiyey maamulka wilaayada jubbada hoose kadib munaasabada ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadaasi sidoo kale qodobada aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah shir wadatashi oo looga arrinsanayay aayaha beesha saruur iyo xoojinta kaalintooda ku aadan jihaadka ka socda bariga afrika oo ku soo gabagaboobay qaybo ka mid ah wilaayada islaamiga ah ee mudug kelimaadkii laga jeediyey madasha iyo bayaan ka soo baxay ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka dhuuxa waraysiyada waxaa sidoo kale aan meesha ka marneen wararkii ugu dambeeyey ee caalamka kuu soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhuuxa waraysiyada wahgaag waa sagaalka bisha lixaad kun afar boqol afartan iyo lixda dhanka kalena ku aadan sagaalka bisha labiyo tobnaad labada kun afar iyo labaatanka qodobada horudhaca barnaamijka aad ku maqasheen iyagoo faah-faahsan ayaynu goordhow idiin soo gudbin doonnaa insha allah balse markaan aynu ku bilowno wararkii ugu dambeeyey ee caalamka waxaa inoo soo jeedinaya maxamed sheekh aad baad u mahadsan tahay zakariya cumar dad badan ayaa ku shahiday duqaymo kala duwan oo ay ciidamada yahuudda ka geysteen marinka khaza ciidamada gumaystaha yahuudda ayaa saacadihii lasoo dhaafay maantoo isniina weeraro kala duwan waxay ka geysteen xaafado deegaano iyo magaalooyin ku yaala marinka go'doonsan ee khaza toban ruux ayaa shuhado iyo dhaawac ku noqday weeraradaas kala duwan magaalooyinka ugu badan ee maanta martigeliyay cudwaanka yahuudda waxaa ka mid ah rafax jabaaliya beytlaahiya annusayraat iyo khan yunis waxaana dhammaan duqaymaha halkaasi ka dhacay ku shahiiday dad gaaraya konton ruux oo shacab rayd ah halkay dhaawacyo kale soo gaareen afar iyo siddeetan ruux sida lagu sheegay war ka soo baxay shabakadda wararka aljaziira waxaa dhanka kale jira howlgallo ay fuliyeen ciidamada wax iska cabinta ee garabka militariga xarakada xamaas kuwaasoo lagu beegsay ciidamada sahainada yahuudda ee ku canbaxay dulmiga iyo goodfallada ka baxsan bani aadanimada waxaana weerarada ugu xoogan ka dhaceen bariga magaalada rafax ee dhacda xuduud beenaadka ay wadaagaan khaza iyo masar dhinaca kale dad kor u dhaafaya konton ruux oo shacab ah ayaa dowladda etoobiya ku xasuuqday gobolka maxaarada tafaasiil dheeraad ah ayaa laga helayaa duqaymo culus oo ay geysteen diyaaradaha dagaalka ee xukuumadda adisababa laguna laayay dad shacab ah oon waxba galabsan inta la xaqiijiyey duqaymaha ka dhacay gobolka maxaarada ayaa waxaa ku geeriyooday ugu yaraan konton ruux halka ay ku dhaawacmeen tiro intaa ka badan kuwaasoo xilligii gantaalada lagu halgaadayay saarnaa gaari xamuula kuna safraayay meel kaabiga ku haysa degmada dawuunta ee dhaca waqooyiga walloh ee gobolka maxaarada ee dalka etoobiya qaar ka mid a dad goobjoogyaal ah ka agdhowa goobta ay wax ka dhaceen ayaa warbaahinta u sheegay in dadka rayidka ah ee sida arxandarada ah loo gumaaday ay saarnaayeen gaari xamuul ah iyagoona isugu jiray dumar caruur iyo dad waaweyn gaariga xamuulka ah ay saarnaayeen dadkan shacabka ah ayaa lagu magacaabaa kinandaros diyaaradaha gantaalada soo tuuray ayaa gaarayay laba diyaaradood oo noocan duuliyaha lahayn ee loo yaqaano daroonka kuwaasoo xukuumadda uu hogaamiyo abiy axmed ku xasuuqday dad aad u fara badan oo ku nool gobolka maxaarada dadka u dhundoloola dagaalka ka socda gobolka maxaarada ee dalka etoobiya ayaa sheegaya in xukuumadda disaba gobolka maxaarada ka fulisay in ka badan boqol weerar oo dhanka cirka ah laga soo bilaabo tan iyo bishii agosto ee sanadkii tegay labada kun saddex iyo labaatanka iyadoona duqaymahaas baana ay ku dhinteen dad kor u dhaafaya boqolaal kun oo qof oo rayid ah geeska kale dowladda islaamiga ahee afghanistan ayaa bogaadisay furashada magaalada dimashik kuna talisay dhismaha nidaam islaami ah wasaaradda arrimaha dibadda ee imaarada islaamiga ahee afghanistan ayaa maanta isniina soo saartay guushii oo allah ku manaystay muslimiinta ku nool dalka suuriya meeshana ka saaray nidaamkii xaqidka ahaa ee uu hogaaminayay bashaar al asad imaarada islaamiga ah ayaa si diran usoo dhoweysay tallaabooyinka ay qaadeen kooxaha kacdoonwadayaasha suuriya oo wax ka yar laba toddobaad kula wareegay guud ahaan talada dalka suuriya ee dhaca dhulka barakaysan ee shaam qoraalka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee imaarada ayaa u qornaa sida tan wasaaradda arrimaha dibadda ee imaarada islaamiga ee afghanistan waxay ammaan iyo bogaadin u diraysaa hoggaanka kooxaha kacdoonwadayaasha iyo shacabka suuriya tallaabooyinkii ugu dambeeyey ay qaadeen kuwaas oo horseedayso afjaridda fidnadii iyo xasilooni daradii ka jirtay dalka suuriya iyo inay dib u soo ceshadeen caasimadda dimashik taasoo hoos timaaday hoggaanka ugu sarreeya ee kooxaha kacdoonwadayaasha suuriya ayaa lagu yidhi warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee imaarada islaamiga ee afghanistan sidoo kale kooxaha kacdoonwadayaasha ayaa maanta magacaabay ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka suuriya kadib dhicitaankii nidaamka bashaar al asad golaha shuurada ee kooxaha kacdoonwadayaasha ee maalintii shalay gacanta ku dhigay talada dalka suuriya ayaa maanta sheegay inay doorteen ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka suuriya ra-iisul wasaaraha cusub ayaa laga dhigay nin lagu magacaabo axmed al bashiir oo xubin ka ahaa guddiga siyaasadda ee kooxaha mucaaradka axmed al bashiir ayaa lagu sheegay inuu ku dhashay degmada azawiya ee gobolka idlib ee dalka suuriya sanadka markuu ahaa kun sagaal boqol saddex iyo siddeetankii bulshada ku nool dalka suuriya ayaa si weyn u soo dhoweeyey ra-iisul wasaaraha cusub kaas oo haatan laga sugayo inuu dhidbada u taago xukuumad fadhigeedu yahay magaalada dimashiqa caasimadda dalka suuriya ugu dambeyntii nusratul islaam ayaa qaraxyo khasaare geystay waxay ka fulisay dalka naiger mujaahidiinta jamaacadda nusratul islaam almuslimiin ee ka dagaalama mandiqada saxaraha iyo saaxilka afrika ayaa qarax miino oo aad u culus la beegsaday kolonyo ka tirsan ciidamada xukuumadda niyaami sida lagu sheegay war ka soo baxay mujaahidiinta jamaacadda nusratul islaam almuslimiin qaraxa ayaa gebi ahaanba lagu burburiyey gaari taw ah oo ay saarnaayeen ciidamada waxaana ka dhashay khasaarooyin isugu jira dhimasho dhaawac iyo mid hantiyadeed qaraxa ayaa ku habsaday ciidamada xilli ay marayeen inta u dhexaysa samuur iyo bawlkibo ee dhaca wilaayada teleberiya ee dhaca dalka naiger ciidamada mujaahidiinta jamaacadda nusratul islaam almuslimiin ayaa sii xoojiyey weerarada ay khasaaraha ku gaarsiinayaan ciidamada ka dhisan mandiqada saxaraha iyo saaxilka afrika kuwaas oo xusul duubaya sidii ay meesha uga saari lahaayeen shareecada islaamka sidoo kale mu'asasada warbaahineed ee azalaaqah oo ah garabka warbaahineed ee mujaahidiinta jamaacadda nusratul islaam almuslimiin ayaa baahisay sawirada mucaskar militari oo ka qalinjabiyeen ciidamo gaaraya boqolaal askari oo kusoo biray safka nusratul islaam akademiyada militari ayaa loogu magacdaray saxaabiga jaliil kaahe sacd ibn abi waqaas radiallaahu canhu intaad ku guda jirto daawashada sawirada ay soo saartay mu'asasada azalaaqa mid weliba markaad gujiso waxaa kuu soo baxaya funuun kala duwan oo ay soo bandhigayaan ciidamada ka aflaxay mucaskarka militari mucaskarkan militari ee loogu magacdiray saxaabiga jaliilkaahee sacd ibn abi waqaas radiallaahu canhu ayaa ku soo aadaya xilli jamaacada jihaadiga ah ee nusratul islaam almuslimiin ay ku howlan tahay sidii ay u kobcin lahayd awoodda dhanka militariga ee jamaacada taas oo mandiqada saxaraha iyo saaxilka afrika kula loolamaysa dowlado badan oo ay dacminayaan dowlado reer galbeed ah kuwaasoo qaati ka taagan dadka muslimiinta ku nool mandiqada saxaraha iyo saaxilka afrika
وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي
waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaadna kala socotaan shacabka muslimka ah ee ka soo barakacay suuriya ee ku nool magaalada hargeysa ayaa dhigay dibadbax farxadeed oo ay ku muujinayaan sida ay ugu faraxsan yihiin in nidaamka nuseeriyada talada xoog looga tuuray bismi illaah walshii wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah waxaan maanta aada ugu faraxsanahay oo aan u dabaaldegaynaa guusha weyn ee la gaadhay ka xoraynta siiriya ee cadowgii bashaar al asad ee bannaystay dhiigga shacabka muslimiinta ee siiriya carab iyo muslimiin oo dhan waxay u tahay farxad iyo gebagabadii cadowga waxaan ku noqon doonnaa dalkayagii siiriya oo xor ah sidoo kale way dhammaan doontaa gumaysiga israa'iil ee falastiin insha allah thumma israa'iil satazuul biidni illaah ونعود لفلسطين والقدس ونصلي فيها جميع المسلمين إن شاء الله بإذن الله in sha allahu tacaala maanta waxa weeyaan waa maalin ay xorowday dowladdii een, een, suuriya shan iyo toban sanno uu ku hayey tacdiib iyo cadaab ashadd alcadaab uu ku hayey kii shiiciga ahaa ee een, maxaa lahdaa calawiga ahaa ee la odhanayay bashaar alasad bashaar alasad maaha waa sh- waa shar- waa- waa sh- waa shar- waa shariir alasad waa fircawn hadihi alumma wallahi alcadiim Een, waxaana xorowday magaaladii uu deganaa khaalid bin waliid saxaabigaan jeclayn radia allahu canhu ee la odhan jiray magaalad- een, ma- madiinatu xumus falilaahi alxamd alxamdu lilahi walilaahi alxamd waxaan ilaahay uga mahad celinaya inuu ilaahay ka dulqaaday ashar een, ninkaa maxayde cadaabkiiyo tacdiibka ku hayey ummadda muslimiinta ah dhammaanteen waxaan leenahay insha allahu tacaala falastiin insha allah way ku xigi doontaa marka mar haddii suuriya xorowday insha allah falastiin raaxa takunu xorra biidni illahi alkariim
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada maxaad kala socotaa xaaladda suuriya iyo dhibaatada ay reer al asad u geysteen bulshada dalkaasi isbeddelka ka dhacay suuriya ee ah in meesha laga saaray nidaamkii uu u talinayay bishaar al asad maxay uga dhigan tahay bulshada suuriya waxaan waraysi arrimahan ku aadan la yeelannay sheekh cabdililaah oo muddo dheer ku soo noolaa waddankaasi asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal een, waxaynu caawa waraysi la yeelan doonaa asheekh cabdililaah kaasi oo ka mid ah culimada ee diinta islaamka een, marka hore kusoo dhawow idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan su-aasha ugu horeyso oo aanu ku weydiinayno waxa ay tahay een, maxaad ka odhanaysaa marka hore burburka maamulkii dhiigyacabka ahaa ee bishaar al asad بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين nidaamkaas ee suuriya ka jiray muddada saddex iyo kontonka sano ah nimankaas waxay qabsadeen koob iyo toddobaatankii qarnigii hore saddex iyo toddobaatan sano nimanka ayaa meesha u talinayay ku amar ku taaglanayay burburka waxaan ku leeyahay waa farxad weyn marka waxaan ka odhan lahaa farxad weyn oo soo hoyatay dadka reer shaam reer suuriya gaar ahaan eh, iyo guud ahaan ummadda muslimka oo dhan taliskan wuxuu ahaa talis dadka muslimiinta ee ahlu sunnaha baabi'iyey waxba aanu la hadhin naf iyo maal toona aan maarata uga tegin waxay dilaan waxay barakiciyaan waxay xabsida ku ilaawaan oo ku- ku dhammaada waxay ki- eh, chemicals ku dilaan oo maarata si xun u dilaan waxa xataa ka caagan adduunka aan laysku dagaalamin hubkaan lagu dagaalamin shacabkooda kula dagaalamin nimankaas waxay hayeen niman maarata ummadda ilaahay maanta burburka ay maanta burbureen waxaan leenahay alxamdulilaah ilaah baa ku mahadsan ilaah baa ku mahadsan ilaah baa ku mahadsan reer suuriyana waxaan leenahay saddex iyo konton sano iyo xataa ka badan ka hor oo ay dulmi ku jireen oo ay diintoodii la la dhaafiyey oo wax loola hadhay ayaan jirin maanta hadday taliskaa iska rideen waxaan leenahay haniyan lakum yaa ahla suuriya waxaan leenahay ilaahay maaragtay ilaahay idinkana ha idinka dhigo kuwa guushaas xajista oo maaragtay ku fara adayga oo mar dambe farahooda ayaan ka bixin oo ummadaas intaa dulmanaydna ilaahay ha idinka dhigo haddaad suwaarta tihiin ama nimanka maarata hadda taliska riday kuwii ummadaasna u dhibriya ummadaasna xorriyadeedii u soo celiya ummadaasna ula dhaqma dhaqan wanaagsan oo insaaniya diintooda oo baaba'san diinta waa laga fogeeyay dadkan waxaan soo taagnaa nin da'diisa konton ka badan tahay oo reer suuriya ah oo nin sheekha weydiinaya sheekhow eh, qofta dumar eh, qofka xaaskaaga ma- bisha ra- maalinta ra- eh, bisha ramadaan maalinta in loo taga ma xaaraanba oo sheekhu leeyahay haha maxaa ma ogid miya markaasuu leeyahay wallaahi masaawinha arbaciin sana arbaciin sana waxaa sameynay mana ogeynba waa diin la-aan ma oga ninkaa dhan ee muslimka u dhashay ee reer suuriya reer shaam ee carabka ah in xaaskiisu nahaarka ama maalinta ramadaan xaaraan ka tahay diinta halkaasa dadka laga geeyey bacfi iyo diin la-aan iyo waxaa dhegahooda laga buuxiyey iyo gaalnimo dee nimanka meesha haysta waa gaalo weeyaan nusayriintu waa niman baatiniyiin ah oo wax diinay haysta inba ayaan jirin shiicada kale xataa kasii liitaan marka waxaan leenahay burburka maanta ay burbureen waxaan leenahay alxamdulilah ilaah baa ku mahadsan reer suuriyana ilaahay maarata xorriyadda maanta maaragtay usoo hoyatay kuwii ku fara adayga oo maaragtay ay cayaar ku dhaafin ha noqdeen insha allahu tacaala suuriya muddo ayaad ku nooleed maxaa lagu xusuusan doonaa qoyska reer asad bishaar ama aabihiis xaafid Ah, reer asad waxaa lagu xusan doonaa inay hayeen niman dhiigyacab ah daalimiin ah wax ay dhowranayaan oo ummadda ay ula hadheen xukumaya ayaan jirin dulumka waxay ka gaadheen heer gaal iyo muslim toona cid kaleo ka gaadhay ah, isma lihi inay jirto waxaa weeye magacooda shacabku maduu maqlo buu ka- yuu- yuu ka yuu ka cararayaa ka argagaxayaa magacooda xataa suuqa lagama soo qaadi karo heb magaca xaafid asad lama maqli karo bashaarna eh, lama arki karo anigu waxaan ku noolaa suuriya cahdigii aabbaha xaafid al asad waxaan muddadan joogay waxay ahayd qarnigii hore kun sagaal boqol iyo iyo siddeetan iyo saddexdii ilaa kun sagaal boqol iyo siddeetan iyo sideedii shantaas sano ninkaasaa xukumayay markaan gallay markaan gallay suuriya saddex iyo sideetanka dhammaadkiisa bishii sideedaad magaalada xamaa la yidhahda aan maray magaalo dhammaan dhulka la dhigay magaalo wuxu badbaadaa inay jirin wax dhismo oo taagan uu iska yaryahay diyaarado si loogu garaacayay muddo gaaban oo sagaal iyo toban beri lagu sheego ama dhowr iyo labaatan beri lagu dilay wax ka badan soddon kun oo qof dadka xitaa lafahoodii weli sii daadsan bannaanada yaallaan gidaar kasta iyo meel kasta xukuumadda lahda iyo oo mu'asasad kasta sawiradii dadkii muslimiinta ahaa oo loo sawiraya inay foolxun yihiin oo dad miciya dhaadheer oo dhiig afka ka da'ayo oo wuxuush yihiin loo sawirayo markaasaa waxaa ku qoran sawiradan waxaa weeye firqatu alikhwaan almuslimiin almashbuuha baa ku qoran adigu markaad gashid adigoo arday iska ajnabi meesha waxbarasho u doontay qof suuriya adoo la taagan haddii lagu arko maxaa ula taagnayd muxuu maxga isku barateen kuwaad isla dhigataan xataa kalaadka jaamacadda isla dhigataan haddaad laba goor wada baxdaan ama jaamacadda iska raacdaan hay hebel xagaad ku barateen iskaga had baan ku leenahay adigu ardadaad la dhiganayso oo labadan boqol ee jaamacadda la dhiganaysa hal kuliyadda la dhiganayso barkood waxa weeye mukhaabaraad waxay loo yaqaaneen waxa weeye saraaya difaacay odhan jireen waa ciidamo qarsoon oo dadka muslimiinta on la dagaalama marka kii aad la hadashay ahlu sunnaaba iyagaas yaqaan anigu xataa shiicadooda iyo ahlu sunnada mana kala oqon iyo kurdigooda markaad mid ahlu sunna aad xoogaa sheekaysataan markiiba laba kale oo ardada ku imad xuleeyeen hebel xaggee isku barateen xaggee isku taqaanin xaafadiisa miyaa tagtay marka dad waxaa weeye saas loo cadibay bay ahaayeen markaas ninka xaafiddaas la odhan jiray ninka waxaan dee anigu waxaan ku qiiman karaa un wuxush qofka wuxshi ah damiir bini'aadmi aan lahayn qalbi aan lahayn oo ku naxariista aan lahayn diin xidhaysa ma jiro insaannimo xidhaysa ma jiro dadnimo xidhaysaa ma jirto shacabkiisii uu ugu tuntay buudka kula tuntay waxaan wuxuu sameeyey waxaan adduunka meel kale ka dhicsaan isleeyahay ayuu sameeyey marka reerka waxaa lagu xusuustaa qoyska anigu kan wiilkaa markaas meelahaas arday buu ka ahaa welin xukunna muu iman xataa ku mid ka weyno walaalkiisoo loo diyaarinaya aabaha inuu dhaxlo markuu dhinto ayaa jiray kiina ilaah baa maaragtay halaagay intuusan maaragtay uusan odayoo nool buu dhintay markaa kan wuuba yaraa berigaas laakiin xaafid ninkii la odhan jiray xaafid alasad waxaa weeye ninkaas wuxuu ahaa nin subxaan allah yani waxaan ku tilmaami karo ma garan karo reer dadka reer suuriyana oo weliba ahlu sunnahana wuxuu geeyey meel meel hadda ay kasoo kaba karin labaatan sano san ama soddon sano dambe say maaragtay nafsiyaadkooda iyo macnawiyaadkooda iyo diintooda ay ugu soo noqdaan waa arrin wakti ka qaadanaysa weye diin la-aan buu dhigay dadka damiir la-aan buu dhigay maal la-aan buu dhigay cabsi iyo argagax buu ku beeray ninkaasaas baan anigu kuxusan karaa taarikhdiisa maxaad ku qiimeyn kartaa si gaar ah bashaar iyo dhibka uu reer suuriya u geystay bashaar wuxuu qaaday dariiqii aabbihiis aabbihii buu ka bartay wuxuu samaynaya gurigii aabbihiiba ku noolaa daalimkaasu la noolaa oo aabbihii uu soo koriyey wuxuu ku koray talis dhiigii cab ah oo dadkiisii baabi'inaya oo wax naxariisaya wax raxmad midna aanu haynin isaguna saasuu ku barbaaray marka dariiqii aabbihiin buu qaaday anigu lama kulmin intuu isagu xukunka joogay meesha ma tegin laakiin de waxaynu maqlaynay iyo waxaynu arkaynay ee dhacayay laba kun iyo maarat koo iyo tobankii ilaa saddex iyo tobankii afar iyo tobankii wax caalamka oo dhan ay ogyahay oo dee cilaamku adduunka u baahiyey bay ahaayeen ninka shacabkiisa la dhacay hadduu xaafid alasad dadkiisa reer xamaad diyaarado diyaarada sidii cadow ula dagaalamay maalmo dhan diyaaraduhu ay rushaynayeen ninkanna waxaa weeye isagoo ruush iyo eeraan iyo shiico meelaha laga soo ururiyay adeegsanaya ayuu wuxuu isticmaalay aslixadan loo yaqaano aslixa muxarama duwalina yidhahdaan kimikalis iyo wax daran buu ku isticmaalay dadkii isagaan u kala soocin mid yar mid dagaalamaya ka soo horjeediya mid iska bari oo miskiin oo xaafadiisa iska jooga isagaan u kala soocin ayuu dee sidaan ognahay u galay kumanaan tobannaan kun ka dilay marka ninkaas waxaa weye ilaahay unbaa ummaddan ka qaaday dadkuna waxaad ku baraysaa daalimku inkasta inkasta uu maarata ilaahay daalimka waxaa leeyahay wuu kaadiya laakiin ma dhaafo maalintuu qabtana si xoog lagu qabtaa dee maanta dulligu maarata isagoo waa kan baxsaday ciyaalkiisana iska sii horreeyey dadkii iska sii horreysay isagana laftiisa la baxsaday daalim kastana iyo mid kastoo dariiqa uu maray bashaar al asad iyo aabihii xaafid mareenna taasaa u dambaysa shucuubtuna inkastoo ay dul qaadato inkastoo ay dulliga qaayibto inkastoo maaragtay xuquuqdeeda laga loo diido waa dad nool oo maalin unbay kacayaan maalin bay reeryada gumaysa iska tuurayaan suuriya isbeddelka ka dhacay maxaa laga baran karaa gaar ahaan soomaalidu maxaa ay ka baran karaan waxaan ka baranayna waxa suuriya maanta ka dhacay horta wuxuu ahaa talis dhigiicab ah oo awood milatarina ku faano oo maaragtay ciidan badan haysta oo tababaran haysta dalal kale oo gaalaana ay maarata gacan siinayaan oo garab taagan yihiin sida ruushka oo dowladaha waaweyn ka mida iyo dowladdan eeraan ee shiicada ah iyo murtasaqa kale oo calooshiisa caalamka laga soo ururiyey oo shiico ah bakistan laga keenay afghanistan laga keenay hindiya laga keenay dhul badan laga keenay shiico qaar haddii la rabo yeman laga keenay ninkaasu dowlad xooglu isu haystay dowladii hore kacda- kacdoonka reer suuriya ee laba kun iyo koo iyo tobankii muddadaas iyo wixii ka dambeeyena waa ki baabiiyey de waa ka- ku ururiyey dadkii en, giddi waa ka marakiciyey ee ku- en, ku- turkiya iyo meelo ka fog u diray in yaroo ad- idlib maxaafada idlib ku ururtay mayaro intii ahlu sunnihi waatuu ka sifeeyey dhulkoodii ka sifeeyey iyo in yaroo dee caloosho shaqaalo isaga la shacaysto oo aan damiir lahayn ahlu sunno sheeganaysa laakiin isaga la hadafana way jirtay marka inkastoo talis xoog leeyahay oo maaragtay uu ciidamo isku halleeyo isagu maaragtay uu- uu tababartay ama uu is- isku gadaamay inkastuu gacan ka helo dowla dowlado cadowa oo dee islaamka la dagaalamaya waxaa laga baran karaa inuusan taliskaas sii taagnaan karin weliba waxaan odhan lahaa soomaaliya markaan usoo noqdo quwaddii uu nidaamkaasu haystay iyo ciidanku haystay iyo garab dadkii garab taagnaa kama soomaaliya dadka maanta ciidamadooda kuwaas kama taag badna kuwa eh, siiniya garabka iyo afrikaan iyo waxa lamida iyo dadkan kan kama xoog badna ruushka iyo iiraan iyo iyo maaragtay cumaaladeeda kama xoog badna marka waxaa laga baranayaa inay fududahay hadduu ilaahay maaragtay oo la sabro oo la dagaalamo oo ilaahay la kaashado inay fududahay sidii reeryada nimankan ridada ah ee xamar iyo meelaha lamida xukumaha laysaga qaadi lahaa inay soomaalidu insha allah waxay ka baranaysaa inay dhiiradaan inay u arkaan taliskan maaragtay waxaan meesha jira ee lasoo dho- gaaladu soo dhodhoftay inay caga badan ku taagnayn inay lala dagaalami karo fooda la gelin karo inuu insha allah reer suuriya labayo toban beri wax ka yar bay intay ilib kas- eh, idlib kasoo indilaaqeen bay caasimadii bay eh, doraad qabsadeen ama shalay qabsadeen iyaguna waxaan isleeyahay haddii lala yimaado maaragtay lala yimaado ay maara- iraadadaas iyo rabitaankaas oo mu- eh, dadka soomaalida ay fahmaan waxaan meesha ka dhisan waxaan dantooda wadin inay yihiin wax maaragtay aan u badbaadinayn naf iyo maaltoona inay yihiin iyo diin midna u badbaadinayn wax gaalo kuwii ugu xumaa garabsanaya inay yihiin markay ogaa eh, hadday saa u fahmaan oo ku kacaan waxaan leeyahay kama qaadanayso intay reer suuriya ka qaadatay eh, rita- eh, rititaanka ay rideen bashaar iyo taliskiisii wax ka yarbaa insha allah kuwana lagu soo gabagabayn karaa insha allah taas baana ilahay ka rajaynaya inay dhacdo mustaqbalka dhow insha allahu tacaala aad baad u mahadsan tahay kaasina wuxuu ahaa sheekh cabdililaah
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي
waa hagaag bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho gaar ahaana darawallada gaadiidka ah ayaa tilmaamay in ciidanka taraafikada dowladda federaalka ay dawarsi u taagan yihiin waddooyinka magaalada muqdisho xilli maalmihii lasoo dhaafay ay dowladda federaalka darawallada ka howlgala magaalada muqdisho ku soo rogeen mashaariic kala duwan oo ay cadaadisa ku saarayaan darawallada ayaa waxaa darawallada kaxeeya gaadiidka noocyadooda kala duwan waxa ay tilmaameen in taraafikada ciidamada dowladda federaalka ay yihiin dhibka ugu weyn ee bulshada magaalada muqdisho haysta isla markaana aysan garanaynin shaqada loo igmaday taa oo ay sii dheer tahay bay yidhaahdeen in iyagu ay mas-uul ka yihiin dhibaatooyinka ka jira waddooyinka magaalada muqdisho taraafika shaqo qabtaa maanta ninkan oo been oo sheegay taraafika saxaadii wadda u taagan tahay hadda jidkan xamar weyne hadda saacadan la taagama geli karta ayagaa buuxaan war nin walba si loo qaadi kara waa adi ninkii mooto ku cusub adi saddex door laba door waa laga qaadaa qaabkii adi lagaa qabsan kara waa adi hadda adi sacuudiya ka imaato camal cajil lacan tahay waa laga qabsanaa waddada way joogaan way u badan yihiin wax ay qabtaan ma jiro oo ilaahay u untay marka waddada waa iska taataagan yihiin bas nin oo baabuurkiisa istaaga dhex jiro shaxaaday weydiistaan wax misi ay leeyihin ee internetka iga dami telefoonka iga danso internetka ii kici adigaa saasay leeyihin kulligood saasay ku wada nool yihiin jaamka waa ayagaa noo bilaabaan baan mooto horeyso maca yacni mootoda markay horeyso ayaga ay qabtaan ee qof la istaago mootodan ninkan wuxuu isdhaha mootoolaha kale taraafikaa tahan dhinaca ka marin gadaashii markaa istaagtid ninkaana ninkaanu shaxeeyo haddaa dhinaca soo baxeydna maxaa u baxdaa lagu qabsanaa waa iska taagtaagin dharkooda iska baabuurka abbaaray la taagin hal sa laba sa ay la taagin gadaashood midka kale baabuurta kale gadaa- gadaal uu taagan yahay halka baawur keliya laba saac saddex saac uu la- taagan yahay towbar ma haystaan towbar oo baabuurta iyo gaadiidka loo kale oo hago ma haystaan
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي
waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa waraystiyada qaybihiisa dhexe ayaan isla maraynaa beesha cormale oo ka mid ah beelaha soomaaliyeed ee degaha wilaayada islaamiga ah jubbada hoose ayaa waxaa toban neef oo geel ah ay ku wareejisay maamulka wilaayada jubbada hoose kaas oo ay ugu talagaleen ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku jilba xiran furumaha hore ee wilaayada waxaa munaasabadan ay geela ku wareejinayeen beesha cormale ka hadlay suldaan cabduqaadir maxamed cali suldaanka guud ee beesha cormale
anigoo ah suldaanka beesha coormale ee labada jubbo suldaan cabdulqaadir maxaa cali waxaan toban neef oo geela oo looga ku wareejiyey walaayada jubbada hoose geelaas oo aan ahayn kii ugu horreeyey aan ahayn kan ugu dambayn doona waxaan ku wareejiyey walaayada jubbada hoose maadaama muxuu ahan annagoo odayaala aan galnay beeco in aan infaaq fii sabiilillaahi mar walba aan bixinno xarakadana aan garab istaagno tiina tanna tiibay ka mid tahay oo waxaa lagu garab taagan yahay xaraka shabaab mujaahidiin iyo dhallinyarada duurka jiifta oo dhaxanta iyo dabaysha iyo qoraxda ay ku dhacayso inaan ka farxinno mar walba oo aan barbar istaagno naf iyo maalba marka naftiina waa iska diyaar maalkiina intaasaaba ka mid ah bilowi dhammaadna ma ah waana socon doonaa intii jihaadkaas uu socdo insha allaahu oo ilaahay gacanta dhulka islaamka o dhan ilaahay gacanta macnaha u geliyo waxaa intaa dheer waxaad og tihiin muxuu ahaa dadka ku dhex nool dhulka ay gaalada maamushee islaamkana uu leeyahay oo lagu dhibaataynaayo inay arintaa muxuu aha isaga soo dhex baxaan oo dhulka islaamka ay yimaadaan oo muxuu ahay mujaahidiinta ay sharaf iyo nolol macnaha nabad kula noolaadaan ayaan muxuu ahaa baaq u jeedinaynaa waxaa kaloo baaq aan u jeedinayaa walaalaha deriska aan nahay sideydoo kale hadda ballan waa wada galnay waan wada galnay beecadaas waad ogeedeen in hadda laga dhabeeyo oo nin walba ay u taalla shaqadaas haddee dad badanoo bixiino waa jiraa insha allahu sida beesha reeharti kheyr baan u jeedinaynaa haddana abaabul ay ku jiraan annagana waa sidoo kale hadda abaabul kalaan sii wadna ilaahay marar ijaabo qaba ha noo keeno insha allahu waxaan marka bulshada ugu baaqayaa inay oo aan deriska nahay in mujaahidiinta sidaa naf imaal sidaan u ballanqaadin loo garab istaagnaado sidoo kalena muxuu ahayn cadowga hagardaamadiisana laiska ilaaliyo anoo ka faa'iidaysanaya munaasabadda maanta aan joogno waxaan baaq u dirayaa nimanka la qalday dhallinyarada yararka ee la qalday ee layidhi lacag baa laydinka dherjinaya oo ay gaajada hadda ku dilaysa iyo dabaysha duurka oo ma liibaanihii lagu liibaani ah inay meesha isaga soo tagaan oo ay cadowga ilaahay micnaha ay ka soo tagaan oo islaamka dhulkooda yimaadaan oo ay nabad ku noolaadaan ninkii rabana qorigiisa macnaha waa loo lacagaynaa maxaa la dhihi jireen meeshuu rabuu nabad kaga noolaanaa xabsigan ka furan ay macnaha ka soo baxaan ayaan kula dardaarmi lahaa hadde waxaa lidiin adinku diin baad ku dhalateen inkastoo haddaad diintii aad ka baxdeen mar labaad waxaad ku dhalateen diin islaam waay waxa maanta la difaacayna waa diinka islaamka gaaladaas iyo riddadaas isa soo bahaystay xashinsii ugu weyn yahay waxay maanta isu soo bahaysteen waa diinta nuurka islaamka dumintiisa waay taas marka intay goorigoon tahay waxaa naga dambaysa meel aan laga soo naqo doonin adduunkan waa laga tegaa nin dhintay oo soo nolooday awowyaalkiin baa dhintay maadaama marka aad dhimanaysaba inaad nolol islaam adoo nool dhimato ayaa fiican waxaan ugu baaqayaa muxuu ahay dhallinyaradaas inay ka soowaantoobaan oo ay ka tooba keenaan waalidiinta dhalay oo haweenka iyo raggaba lena inay haadaankaas ay ka daadanayaan ay ka soo celiyaan waa tacabkooda qayaamo waa la weydiinaya haddaad ugu raalli noqoto ubadkaada inuu gaal u shaqeeyo adna asagaad la mid tahay salaadaada waxba ma tarayso shahaadadaada waxba ma tarayso xajkaada waxba ma tarayo sadaqadaada waa la mid marka walaalayaal islaam baan dhahay waa dhalannay waxa lagu walaaloobay waa diinta islaamka waxaan mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad aan baaq u diraa in dadkaas ay ka waantoobaan nolosha ay gaalada iyo carituurka ay u yihiin inay ka waantoobaan oo ay islaamka muxuuaan isu soo dhiibaan oo tawxiidka loo qabto meeshay soomaaliya rabaan oo islaam uu joogona ay ku noolaadaan wabillaahi towfiiq waxaa isna sidoo kale munaasabadda ka hadlay suldaan cabdiqani cabdulaahi maxamed guddoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose bismillahi rahmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله سبحانه وتعالى يا إسكالم هاد أنا سوك كوبي كرين باللو يا ما شاء الله هين ما هذا لكذب حرم هنقينا ولا لها ريع ورملة ما تحلم كورتنا يا جيلة وطلقلين مجاهدين تا ku jilib xidhan furimaha cadowga hor fadhiya ee wilaayada jubbada hoose oo ugu horeeya suldaankooda cabdiqaadir maxamed cali ee khayr allaha siiyo beesha guud ahaan allaha barakeeyo ee runtii waa munaasabad aad iyo aad u qiimo badan oo aad noo farax gelinaysa maxaa yeelay kow iyo labaatankii ayay ahayd markii golaha nuqabada jubbada hoose la dhisay ee beeco ay mar kale maartayay odayaasha dhaqanka ee jubbada hoose ay galeen inay diinta aan la garab istaagayaan say horey u garab taagnaayeen ay dardar gelinayaan cadowga maarataye wilaayada jubbada hoose meelo ka mida joogana ay u sacyinayaan sidii maarataye isagoo dullaysan looga kicin lahaa marka beesha reer cawra male way bilowday waxa ugu horeeya oo diinta alle loogu gargaaro kitaabka alle loogu gargaarahayo mujaahidiinta loogu gargaarahayo dadka muslimiinta ah ee maarataye la gumaysanayo ee la laciibsanayo ee maarataye diintoodii laga fasaadinayo ee dhulkoodii maarata hantidoodii laga fasaadinayo waxa ugu horeeya lagu bixiyana waa maal maalka ayaa asala waa naqanaa qur-aanka inta badan ee ku soo aroortay maal iyo naf maalka ayaa badan ilaahayna u tartama buu leeyahay falyatanaafasi lmutanaafisuun khayrka u tartama muslimiinay mujaahidiintuna kuma sii jiraan weliba iyagu waxay u jirib xidhan yihiin oo naftooda ay ka gateen ilaahay wabilaahi towfiiq
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي
waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa waraysyada qeybihiisa dambe ayaana isla soo gaarnay shir wada tashi oo looga arrinsanayay ayaha beesha saruur iyo xoojinta kaalinta ay ku leedahay jihaadka ka socda bariga afrika ayaa waxa uu ku soo gabagaboobay degmada jawle oo ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee mudug waxaa munaasabadan ka soo qaybgalay nabadoonnada beesha saruur iyo maamulka islaamiga ah ee wilaayada mudug waxaana ka mid ahaa dadka ka hadlay shirkan wadatashiga ah naqiibka guud ee beesha saruur naqiib cali maxamuud maalin waxaan leeyahay dhammaan ummadda muslimiinta meel kastay joogto ilaahay ha guuleeyo markaan usoo noqdo wadatashigan wuxuu dhacay waxaan joognaa khatimkiisii iyo gebangabadiisii ayaan joognaa waxaan ka hadlaynaa marka waxyaalihii kasoo baxay horta marka koowaad waxaa jirtay baahi kalliftay inay dadkaanu tashadaan waxaa batay dhibabkii iyo dhacdooyinkii ayaa aada u batay maadaama gaadiidkii oo batay qaantii ayaa waxay noqotay iyadoon tii hore la bixin oo tii ka dambeysay aan la bixin oo tii ku xigtay aan la bixin inay iska socoto sidaa daraaddeed dhibkaas ayaa keenay dadku inay tashadaan oy isu kaalmaystaan dhibka waxaa haddana la ilaalinaya oo sida diinteennu ayba in amrayso waxdada iyo midnimada iyo towfiiqda ummadda taasuna dhinac bay ka tahay waxaa soo baxay qodobadan hadda bayaanka lagu akhriyey in la wada bixiyo shayga la yiraahdo caailada haddii ay ka badan tahay afartan halaad iyo diyadii maaragtay iyaduna khada a ahayd marka sidaas ayaa maaragtayay walaayaduna ay ku boorisay beesha inay ka wada tashadaan masaalixdooda iyo arrimahooda dadkuna ay soo ajiibeen ilaahayna naguma uusan dhibin sidaas ayaa maaragtay ilaahayna garansiiyey sidaas ayaa marka maslaxadaasi u hirgashay waxaa haddana laga tashaday waxaan la yidhaahdo muqaadaraadka iyo muskirka oo maanta ummaddu ay aada ugu diran tahay dhibkiisuna uu joogto yahay in marka beeshu ay iyaduna ka qaadato doorkeeda oo ay maaragtay dhashooda iyo owlaadooda aysan walaayo ugu simin oo ay iyaguna maaragtay la shaqeeyaan walaayadooda iyo maamulkooda sidaas ayaa beeshu garatay ilaahayna wuxuu leeyahay walowlaa dafcullaahi annaasa bacduhum bibacdin lafasadat alardu walaakina allaha duu fadlin cala alcaalamiin sidaas ayaa markaa beesha ilaahay waafajiyey waana lagu guulaystay marka waxaan leenahay ilaahay dhib kasta ha noo fududeeyo fajiyo ku dhaqankeeda iyo fahamkeeda walaayadana waxaan leenahay waa shaqadii ilaahay ou idinku imtixaanay laydiinna soo igmaday waadna ku mahadsan tihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaa iyana markooda munaasabadda ka hadlay nabadoonnada beesha saruur oo si weyn u soo dhoweeyey qodobada ka soo baxay shirka
shirkaas oo looga hadlayay dadka midaynta beesha reer saruur magarkacis iyo wixii diinta islaamka ogoshahay inay wada bixiyaan oy ka midoobaan iyo ayadoo lagu dabargoynayo muqadaraadka iyo waxa diinta islaamka dhaawacaya lagu dabar jarayo oo aan dadka haddana uga digayno haddana horena looga digay waxaan salaamaynaa ummadda walaalaheena ee codkeena dhegeysan doonta iyo hadda intana maqlaysa waxaa meeshan looga heshiiyey oo leysku afgartay in diinta islaamka lagu dhaqmo cadowgana leyska qabto muqadaraadka iyo wixii ku talalena lala taliyo hadday tala diidona gacanbira lagu qabto oo midigta lagu dhigo meeshan waxaa looga heshiiyey diyooyinka aaqilada la yiraahdo ama dhignool ha galeen ama dhimasho ha galeen in reer sarur ku heshiiyaan oy si walaalnimaa oo aan dhib lahayn oon wala ku nacayn lahayn lagu dhammeeyo ayaa meeshaan shirkaasi kuna bilowday kuna gebangaboobay wada jiro la isaguna kaalmaysto guud ahaan maadaama ay diyaansu diyaca ilaa tahay iyadoo la waafajinayo shareecadda islaamka annaguna waxaan qaadanay in aan hirgelinno iyo arrimahaas ka soo baxay shirka shirkaas runtii wuxuu ahaa shir lagu lafaguray arrimo aasaasiya ee bulshadu aada ugu baahan tahay ayuu ahaa shirkaas waana lagu guulaystay ugu dambeyntii waxaa munaasabadda ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga ah ee mudug sheekh xasan abuxamza
بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين صلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وسلم أجمعين قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا جزاكم الله خيرا الله تبارك وتعالى ما يعلننا إن بدن نعمة أو نوغلي مكوبي كرينو ويقول رجل نعمة الإيمان نعمة الإسلام haddii ruuxu asagu isfiiriyo keliya isagoon meel kaleba eegin jirkiisa iyo caafimaadka la siiyey xibnaha la isugu xiray oo xibin kastoo ka mid ahu midda kale ayaan ka dhicin marka uu isfiiriyo qof kastooo naga mid a wuxuu dareemayaa nicmada ilaahay siiyey iyo xajmiga ay leedahay allah waan mahad celinaynaa in badan baaraka allahu fiikum uma waan mahad celinaynaa beesha saruur ee shirkan nagu martigelisay runtii shirka iyo qaabka uu socday iyo daadihintiisii sidii xidmaddu ku jirtay ay usoo qabanqaabiyeen iyo qaabka waxu socdeen dhammaan allahna waan ku mahadinaynaa adinkana waan inkaga mahad celinaynaa waxaan soo dhoweynaynaa go'aamada aad shirka ku qaadateen ee qodobada dhowrka ahaa waan soo dhoweynaynaa wixii annaga aad nooga baahataan ee nooga aadanna diyaar baanu naha adinkana waxaan ka rajaynaynaa insha allahu tacaalaa inaysan war noqon iyo warqado la qorqoray aad u fulisaan sida aad u ballanteen ballantaasina inkaga fusho ayadana insha allahu tacaala waa inka rajaynaynaa waxaana leenahay ilka wada jiray wax ku gooyaan in la dadaalo shuurada la badiyo hadba ma og tahay la dhuudhuujiyo meesha ay ka dabacdaba la dhuujiyo taana waa insha allahu tacaala waa dardaarmi lahayn go-aamadiina waxaa ka mid ahayd inaad guddi iska soo saarteen ma arkaysaa wacyigeliyo oo daroogadii iyo dhibaatadii iyo wixii ma ogtaha fasaadkii waddanka ku jiray deegaanada beeshu degto dhammaanteed in ay soo maraan taladiinay ku jirta taana insha allahu tacaalaa waxaan dardaarmaynaa in la dedejiyo waxani waa dhibaato soo korortay runtii caqligiibaa suulay maalkiibaa la baabi'iyey waxaa yimid dad mubadiriin ah oo maalhalays ah oo naftoodii dayacay oo wixii ilaahay siiyey ku iibsaday naftoodu wax ay ku haligmayso ku iibsaday marka caqli ma dhaqno maal ma dhaqno sharaf ma dhaqno wax dhaqan lama arko fidnadaas marka faafaysa in laga hortago waa sidaad u qaadateen insha allahu tacaala marka xadiiskii rasuulka alayhi salaatu wasalaam ee kullukum raacin wa kullukum mas-uulu can raaciyatihi in aan dabaqno dhammaanteenna waxaana saaran mas-uuliyadaana saaran ninba inay kula eg tahay ninka marka mas-uul ka ah qoys ninka mas-uul ka ah qoyskaas uu mas-uul ka yahay inuu mas-uuliyaddiisaas xejiyo oo uu mas-uulka ka yahay badbaadiyo ninkii mas-uul ka ah jifo jifadaas badbaadadeedana uu istaago ninkii qabiilka mas-uul ka ahna badbaadada qabiilkeena uu istaago taas marka waa mas-uuliyadna wada saaran in marka mas-uuliyaddaas aan u istaagno iskana kaashanno ma malaynayo aniga hadda cidda aan sugayno aan leenahay hebelaa naga maqan iyo hebelaa usoo socda ma jirto annaga uunbaa mas-uuliyaddaasuna saaran tahay in marka aan mas-uuliyaddana saaran gudanno intii ilaahay naga waafajiyo dadaalkeedana aan galno taana insha allahu tacaala waa waa dardaarankeedna aan bixinayno waaye waxaan leenahay qaraabada mar waliba midnimadeeda ha lagu dadaalo midnimada khayrka iyo wanaagga ay isu kaashato ha lagu dadaalo kitaabka ilahay midigta aan ku qabsanno sunnada rasuulka alayhi salatu wasalaam aan soo noolayno war nin walbo gurigaaga gadaal ugu noqo nin walbo gurigaaga gadaal ugu noqo aan fiirinno dadka masaakiinta ah ducafada ah ee qabiilka ku dhex jira ee ma og tahay aan isku filnayn nin walbo gadaal u fiiri wixii aad ku filan tahay ku dadaal inaad gacan qabato waxaad ku filnaa weydo ha layska kaashado waxay keenaysaa ilaahay inuu noo siyaadiyo nicmada uuna siiyey hadday barwaaqadii tahay roobkii amnigii caafimaadkii kullu nicmada ilahayna siiya inuu noo siyaadiyaa ka dhalanayso marka in la caawiyo dadka ducafada ah caafimaadkoodii laga qayb qaato noloshoodii laga qayb qaato ma arkaysaa laysu kaalmeeyo gacmaha laysqabsado qodobka iugu dambeeyo in aan ilaalino deriska waad ogtihiin xuquuqda ka ratibantay deriska xuquuqda uu isku leeyahay waad ogtihiin aqoon baad u leedihiin marka deriska in la ilaaliyo in sha allahu tacaala taana waa dardaarmi lahaa wajazaakum allahu khayran ilaahay baana kaafinayo dhan kastaba wajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي
guud ahaan barnaamijka dhuwaxa wareysiyada oo aad ku dhegaysateen qodobo kala duwan intaas ayuu ku idil yahay tan iyo inta aan ku kulmi doonno barnaamijkan mid la mid ah waxaynu idinkaga tegaynaa sidaas iyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh سامي